barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggayaga v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin salaaso ah saddexda bisha sebtembar ee sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyaro saxafiyiin ah oo magaalada boosaaso loogu soo gebagabeeyey tobabaro ku saabsan xuquuqda aadanaha waxaana ka mid ahay suxufiyiinta ka howlgala gobolka bari gaar ahaan degmadiisa boosaaso tobabarkaasi waxaanu ka faa'iidnayey waxyaabo aad u fara badan oo aan awal mugdi nooga jiray waxaana ka mid ahaa xuquuqda anugu leeyahay ka suxufi ahaan iyo sidoo kale xuquuqda ay dadkii kale igu leeyihiin haddii ahaan lahayd dowladda haddii ahaan lahayd bulshada
waxaa kale oad maqli doontaan warbixin ku saabsan horumarka waxbarashada magaalada boorama ee afar labaatankii sane lasoo dhaafo dabcan sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii kaalmaha heesaha ayaan ka madhnaan doonin
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idiin haynaa dhegaystayaal balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
kooxda taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax xalay ka dhacay ee magaalada kabul ee caasimadda waddanka afghanistan qaraxa ayaa lala beegsaday gooba xarun u ah hay-adda caalamiga ah ee ku sugan afghanistan waxaana ku dhintay lix iyo toban qof iyada oo boqol iyo sagaal iyo toban qof oo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan ayaa ku soo beegmayay iyada oo shalay ay kulmeen madaxweynaha afghanistan ashraf ghani iyo ergeyga maraykanka u qaabilsan wadahadallada taalibaan ergeyga maraykanka ayaa faahfaahin wadahadalladaasi ku saabsan ama ereygaasi aan halkaasi dhegaystayaal idinku celiyo ergeyga maraykanka ayaa faahfaahin siiyey wadahadalladaasi ka siiyey madaxweynaha waddanka afghanistan ashraf ghani heshiiskan taalibaan iyo maraykanka ayaa lagu wadaa in qodobadiisa ay ka mid noqon doonaan in maraykanku ciidankiisa kala baxo afghanistan
dadweynaha ku nool dalka bahamas ayaa habeenkii xalay ahaa dhibaato badan kala kulmay duufaanta dorian duufaanta ayaa wadatay dabaylo xoog badan iyo roob badan ugu yaraan shan qof ayaa ku dhintay bahamas sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalkaasi khubarada saadaasha hawada ayaa tilmaamaya in laga yaabo in maanta oo salaaso ah ay duufaanta dorian ka soo gudbi doonto jasiiradda bahamas iyadoo kusoo foolay qaybo ka mid ah koonfurta bari ee dalkan maraykanka
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa halka warkaasi idinka soo gaarayaan waa idaacadda duhurnimo ee v o a haatan aan ku bilowno dhinaca iyo magaalada boosaaso saxafiyiin isugu jiray gabdho iyo wiilal dhalinyaro ah ayaa ka faa'iidaystay tababar ku saabsan dhowrista xuquuqda aadanaha oo toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey magaalada boosaaso daba warbixin ku saabsan tababarkaasi waxaa magaaladaasi nooga soo diray wariyahayaga yuusuf maxamuud yuusuf tobabarkan oo loo qabtay dhallinyarada wariyayaasha ee ku sugan magaalada boosaaso ayaa la xidhiiray wacyigelinta suxufiyiinta ee arrimaha xuquuqda aadanaha oo uu soo qabanqaabiyey ururka maab oo kaashanaya xafiiska difaaca xuquuqul aadanaha ee puntland waxaana loo qabtay dhallinyaro isugu jiray wiilal iyo gabdho oo gaarayay labaatan wariye oo ka howlgala gudaha magaalada boosaaso gudoomiyaha xafiiska difaaca xuquuqul aadanaha ee puntland maxamed yuusuf ayaa sheegay in tobabarkan loo qabtay dhallinyarada uu ku saabsan yahay kordhinta aqoonta isagoona la dardaarmay dhallinyaradani ujeeddada tobabarkan waxaa ka mid ah in saxaafaddu ay helaan ama suxufiyiintu ay helaan macluumaad siinaya kordhinta aqoontooda number one aqoontaada maalin kasta oo noloshaada ka mid ah kordhin bay u baahan tahay waxaan u malaynaa meesha hadda kolley xeelaalyaha noogu weyn maalin kastana shalay markaan isla socona buug buu akhrinayay qofku noloshiisa alcilmu min maxaa weye min almahdi ila laxdoogey soo ma maalin kasta aqoontu macluumaadku waa kuu kordhayaan maalintuu gu kuu kordha waa ina garasho kuu kordhaa in xirfadaha saxaafadda la xoojiyo habdhaqan bulshadu aqbasho la abuuro waad ogtihiin saxaafadda ee, waa laga yaaba mar qabtood inaa cabataan idinkuna laydinka cabanahayo habdhaqankaas in la abuuro Ee, saxaafadda oo lagu tababaro xeerka xeerarka dalka iyo kuwa caalamka ee xuquuqda aadanaha in la abuuro jawi wada shaqayn ee u dhexeeya saxaafadda iyo bulshada u shaqaynayso iyadoo mid kasta la fahansiinayo doorka uu ku leeyahay nabadda iyo ammaanka waxaad ogtiin wax badan waxaa laga hadlaa doorka aa ku leedihiin nabadda marka qaybtood waxaa la yahay suxufiyiintu waxbay kiciyaan marna waxbay dejiyaan labadaba midna lama rabo inaa wax dejisaana laydinka rabo inaa wax kicisaana laydinkaba rabo in saxaafadda la dareensiiyo waajibaadka ka saaran dhowrista iyo horumarinta xuquuqda aadanaha gaar ahaan xuquuqda bulshada haweenka iyo carruurta marka aad wax ka warinaysaan qaar ka mid a dhallinyarada markuu usoo dhammaaday tababarka oo la hadlay v o a ayaa ka waramay waxyaabihii ay ka faa'iideen tababarkan inta uu soconayey Ee, anigoo ah xasan jalaan cali ee, haykal ee, kana mid ah wariyaasha ka howlgala ee magaalada boosaaso aniga shakhsi ahaan waa kii ugu horreeyey la- marka ee, waxaana lagu baranayay arrimaha xuquuqul insaanka Ee, wax badan ayaana ee, ka faa'iidaysanay oo ka baranay oo ee, naga dhinnaa Een, caqabadaha jira iyo sharciga dhinaca ee, saxaafaddana een, waa lagu falanqeeyey oo waxaa joogay garyaqaano dhinaca sharciga ku takhasusay marka ee, waxaa goob ee, lagu do- laga dooday kadibna araa ama fikra la ururiyey Ee, xafiiska xuquuqaadana waxay sheegeen inay horgeyn doonaan baarlamaanka Een, annaga ee, dadkii boosaaso ka faa'iidaysta ayaan ka mid ahayn marka aad baan ee, yuusufu een, ugu mahadcelinaynaa ee, ciddii soo qabanqaabisay magacii waa maxamuud axmed soomaali waxaana ka mid ahay suxufiyiinta ka howlgala gobolka bari gaar ahaan degmadiisa boosaaso Een, tababarkaasi waxaanu ka faa'iidnay waxyaabo aad u fara badan oo aan awal mugdi nooga jiray waxaana ka mid ahaa xuquuqda een, anigu leeyahay su- ka suxufi ahaan iyo sidoo kale xuquuqda ay dadka kale igu leeyihiin haddii ahaan lahayd dowladda haddii ahaan lahayd bulshada dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan xuquuqda ay igu lahaayeen Een, sidoo kale een, xu- een, me- tababarka waxaan ka faa'iidnay een, casharo hore aan mataqaanay hore aan u arkin sidoo kale ee, waxaa ka mid ahaa inaan mataqaanay kala barano sida een, waxa ka dhexeeya hay-adaha xuquuqul insaanka waxa xaq ay u leeyihiin iyo meelihii ay u mari lahaayeen haddii suxufiyiinta ay sidoo kale lagu xadgudbo xadgudub een, shaqo joojina hadday kala kulmi lahaayeen maam- ka maamul ahaan ee, ay waarbaahintoo kale iyo hadday ahaan lahayd ka dowlad ahaanba meelihii ay u mari lahaayeen sidii ay u dacwoon lahaayeen waxaasoo dhan baan ka faa'iidnay kale een, waxaanu ka faa'iidnay sidii mataqaanaa xuquuqda dadka ka maqan tahay sida bulshada rayidka aan mataqaan hadli karin awood u lahayn inay codkooda dhiibtaan sidii aan waxa ay qabaan iyo baahiyaadkooda mata- uga soo saari lahayn aan ugu gudbin lahayn bulshada teeda kale sidii ay wax uga qaban lahayn haddii aan lahayd ka dowlad ahaan iyo haddii aan lahayd ka- ka hay-ad ahaanba iyo dhammaan bulshooyinka qaybaheeda kala duwan ee iyaga wax ku dhaama sida ay baahiyaadkooda iyo caqabadahooda iyo waxa ay tabanayaan ay ugu gudbin lahaayeen waa markii ugu horraysay oo tababar noocan oo kale ah dhallinyarada loo qabto oo lagu baranayo arrimaha difaaca xuquuqul aadanaha waxaana la sheegay in tababarkan uu ka socon doono deegaanada puntland oo loo qaban doono dhallinyarada wariyaasha ah oo kor u dhaafaya boqol iyo labaatan wariye yuusuf maxamuud v o a boosaaso
waagaag dhegeystayaal yuusuf aad buu mahadsan yahay markana dhinacii kaalmaha heesa aynu jalleecno islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta indhahayga iyo weliba codka fu'aad cumar yare
indhahayga aragtidaada adkoy ugu farxayane indhahayga aragtidaada adkoy ugu farxayane Abbo kale aadmigana kumaan aragin ado kaleba aadmigana jacalo oo kumaba aragin Abbo kale aadmigana kumaan aragin ado kaleba aadmigana jacalo oo kumaba aragin ubax arag ka baxay iyo xididadiisu qalbiga ubax arag ka baxay iyo xididadiisu qalbiga ka soo baxay ayaa tiri jimeel ma dhigana macan mays aroos ubax arag ka baxay iyo xididadiisu qalbiga ubax arag ka baxay iyo xididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa tiri axtimeel ma dhigana macan mays aroos axtimeel ma dhigana macan mays aroos hablaheenna dhulkaanigu hadda ugu ilwaad kordhay hablaheenna dhulkaanigu hadda ugu ilwaad kordhay afkaygu ammaanta u fududaaye afkayguna ammaanta gacalooy u fududaaye afkaygu ammaanta u fududaaye afkayguna ammaanta gacalooy u fududaaye inkastoo adduunyadu ay tahay ayaan qura inkastoo adduunyadu ay tahay ayaan qura adankaa ishaagtee ah meel ma dhigana macan mays aroos inkastoo adduunyadu ay tahay ayaan qura Estoy a tuya Ay tahay ayang oga Anak ka isyate Ahimen madigan na Medemay aros Ahimen madigan heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka fu-aad cumar yare ayaa intaasi kusoo gabagabeyn halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada boorame ee gobolka awdal ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu jaamacadaha badan somalilan jaamacadaha ku yaala kuwooda ugu cansan waxaa ka mid ah jaamacadda camuud haddaba waxaa dhowaan magaalada ka dhacay kulan lagu xuseeyey horumarka waxbarashada ee magaalada warbixintan waxaa noo soo diray haashim cumar good
kulan lagaga hadlayey horumarka dhanka waxbarashada ee magaalada boorama ku tallaabsatay afar iyo labaatankii sane ee u dambeeyey ayaa waxaa ka sheekeeyey aqoon-yahan khadar cabdi khayre oo hadda ah mas-uuliyiinta jaamacadda eelo wuxuuna tilmaan ka bixiyey heerarkii kala duwanaa ee ay soo martay waxbarashada boorama intii ka dambeysay kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii afar dugsiyo oo keliya oo hal dugsiyo oo keliya uu yahay dugsi dhexe afartaa dugsi waxay kalaayeen waa dugsiga iiin sheekh cabdiraxmaan oo la odhan jiray iyo dugsiga wiilasha borama qasabka xawataakada dhexe xawataakada hoose iyo markan dambe uu kusoo biiray dugsigii alasa oo isagu mar kun iyo sagaashankii la asaasay waxaad dareemaysaa isbedelka xilligaa iyaduu ku hajiray haddaan waxoogaa soo yarkooqoobo mufcaalihii ugu horreeyey ardaygaas qoladii ugu horreysay waxay ka baxeen dugsiga dhexe saddexe sagaashankii afar iyo sagaashankii shan iyo sagaashankii qoladaas ma yidhahayn dugsi sare oo ay galaan ardayga waxaa waxaa ay ahayd inuu dib u bilaabo dugsiyada alaqsa iyo ubay oo iyaguna sanadkii labadii kun iyo sagaashankii waa dugsiyada iyagana la bilaabay ee gaarka loo leeyahay runtii wax badan bay bulshadii iyo jihada igu socdeen ay ka bedeleen labadii waa shan iyo sagaashankii ilaa shan iyo sagaashankii waa dufcadii ugu horreysay ee dalka ayaa waxaa fadhiistay g c liidankii bay fadhiisteen imtixaankii lagaga baxayay dugsiga dhexe waad dareemi karaysaa saddex sano saddex dufcadood may lahayn dugsi dhexe dugsi sare may lahayn diibkanka maanta la galaya ardayda waxbarashada maanta galaya may haysan adigu waxaan ka mid ahaa ardayda xilliga markaan dugsigaanu dhamayno waxaan oo qorshaystay meel kaloo la tagaa ma jirin inaad inaad dib alaqsa ama ubayaan la dib uga soo bilowdo waayo meel aad socotaa ma jirin taa marka waxaad dareemaysaa geedi socodka waxbarashadu sida uu ahaa sidoo kale aqoon-yahan khadar wuxuu xuseyn jaamacadda camuud lagu bilaabay laba kulliyadood oo keli ah balse dhowr sano ka bacdi kulliyado cusub lagu daray xilligaa kolay jaamacadda camuud oo bilaabay waxaa lagu bilaabay laba kulliyadood laba kulliyadood oo keliya ardaygu ixtiyaar kale ma haysan labadaa ka mida inaad gasho labada kulliyadowdii qaybtii dambe waxaa lagu soo kordhiyey kuliyadda daktarnimada ee jaamacadda dhanka kale intii ka dambeysay labadii kun iyo toddobadii ayuu khadar sheegay inay ku soo kordheen magaalada jaamacado kale oo ay tii labaad ahayd jaamacadda eelo tusaalahaan jaamacadda eelo kale waxaa la bilaabay labadii kun iyo toddobadii waxaa lagu bilaabayna waxay qorshaha waxbarashadu haysta ama haysirto kuliyadihii xilligaa jaamacadda cabuud ay bixinaysay in lagu si in laga guwo kuliyado ka duwanna lagu bilaabo taasi marka waxay ahayd in kuliyadda injineeringa kuliyadda computer scienceska lagu soo biiriyo waxay taasi wax ka bedeshay ikhtiyaarkii ardaygii iyo kuliyadihii uu kala dooranayay ayay kordhisay halkaa wixii ka dambeeyey waxaa soo kordhay jaamacadihii kala duwanaa waxaa soo kordhay fursadihii kala duwanaa ee ardayda degmada iyo qarankuay wax ku kala baranayeen waxbarashada horumarkeedu wuxuu la socday oo uu berber socday horumarka iyo koritaanka magaalada magaalada waxbarashadii waxay ka dhigtay meel loo soo gurto meel ummadda kulmisa meel yacni koobisa oo naaxisa xadaaradda iyo tixgalka bulshada annagu wax badan dee sidaad sheegi taariikh hore kama sheekeynayno laakiin waan xasuusinaynaa intii joogtana waan xasuusinaynaa inta yare maanta joogtana waxaan ku sheegaynaa in fursadda maanta la haystaay iyo tii shalay la haysay ay kala duwan yihiin taariikhtan aynu ka warramaynana ay kaalin ka soo qaadatay kulankan lagu soo bandhigay horumarka dhanka waxbarashada ee magaalada boorama ayaa ahaa mid lagu xusayey boqol sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay magaaladan oo xaflad loogu dabaaldegaya lagu qabtay magaalada xaashim sheekh cumar good v o e boorama
halkaad dhegeystaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee qaaradda yurub ayaa xalay si rasmi ah u soo xirmay kooxda baris san jermain ayaa waxa ay la soo wareegtay goolaayihii kooxda real madrid kelan navas iyadoo heshiis hal sano oo amaaha real madrid iina ku siisay goolaayaheedii daadayraha alfonso ariola ciyaaryahanka u dhashay dalka kostarika ee kelo nevas ayaa muddo ka mid ah ciyaaryahanada ugu muhiimsan ee kooxda real madrid isagoo kooxdaasi sannaddii kaga soo biray naadiga leventi waxaana real madrid uu ka caawiyey inay ku guulaysato saddex sanno oo isku xiga koobka riyaalada qaaradda yurub sannadihii iyo ciyaaryahan nevas oo soddoniyo jir ah ayaa sidoo kale waxa uu ku guulaystay koobka horyaalka dalka sbain ee laliga subarkaabka dalka sbain iyo labo subarkaab oo ah kuwa qaaradda yurub isagoo sidoo kalena saddex mar ku guulaystay koobka fifa club wolkab loo yaqaano sidoo kale baris san jermain ayaa waxaa heshiis hal sano oo amaaha intermilan kaga soo iibsatay ciyaaryahankii weerarka ka ciyaaraya kooxdaasi mauro ikardi ikardi ayaa waxa uu naadiga b s g la sii joogi karaa ilaa sannadda haddii kooxdaasi ay aqbasho heshiis qayb ka ah inay ku iibsan karto toddobaatan milyan oo yuuro marka uu dhammaado heshiiska halka sano ee amaahda ah ikaad iyo kooxda intermilan ayaa isku dhacay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay isagoo inta badan ciyaaryahankaasi qaybtii dambe xilli ciyaareedkii tegay uu ku jira kursiga keedka kooxda intermilan ayaa la soo wareegtay weeraryahankii kooxda manchester united romelo lukaku oo ay ku beddeshay mauro ikadi dhinaca kale ciyaaryahanka khadka dhexe kooxda arsenal henry macterian ayaa isna waxa uu heshiis hal sano oo amaaha ugu biiray kooxda ee sroma heshiiskani ayaa waxa ay rooma ku bixisay saddex milyan oo yuuro oo ciyaaryahankani soddon jirka ay u dhashay dalka armeniya oo muddo sanad ah kula joogayo dhinaca kale weeraryahankii hore ee kooxda manchester united alexis sanches ayaa waxa uu sheegay inaanu wax shallayta ah ka qabin in uu ku biiray kooxdaasi ciyaaryahankan oo hadda heshiis hal sanoo amaaha kula jooga kooxda intermilan oo dhowaan la soo wareegtay ayaa waxa uu siddeed iyo toban bilood uu joogay kooxda man united uu saftay ilaa afartan iyo shan kulan isagoo dhaliyey shan gool oo keliya waxa uu sheegay in markii uu ku soo biiraya kooxda united ahayd koox ciyaaryahano badan soo iibsanaysay islamarkaana aad isku dhisaysay isagoo rumaysnaa inay ku guulaysan kartay koobab waxa uu yidhi waa inaynu xusuusannaa in kooxda united ay tahay kooxda ugu horyaal qaadista badan england sidaas darteed ma u malaynayo in go'aankayga uu ahaa mid qaldan ugu dambayntiina waxaa habeen dambe jiri doona iyo beri galab qaar ka mid ah ciyaaraha israreebka koobka adduunka lagu soo baxayo ee qaaradda afrika dalka burundi ayaa waxa uu matagelin doonaa dalka tanzaniya namibiyana waxa ay u safri doontaa dalka eritrea etoobiya iyo lisoto ayaa is arki doonaa south sudan waxa ay matagelin doontaa dalka equatorial guiney morishas iyo mosambigna oo ay kulmi doonaan dalka swatini loo yaqaano ayaa isna waxa uu la kulmi doonaa dalka jabuuti dalka sawatome and brinsibna waxa uu matagelin doonaa dalka guiney bisaw ciyaarta kalena waxay dhexmari doontaa liberiya oo martigelinaysa dalka sieraleon wintii ciyaarahana waa intaas
halkaad degeysta nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan qodobadii warka caalamka u doorkoroona waxaynu ahay cabdixakiin maxamuud shirwac
mahadsanid xuseen kooxda taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax xalay ka dhacay magaalada kaabuul ee caasimadda waddanka afghanistan qaraxa ayaa lala beegsaday gooba xarun u ah hay-adaha caalamiga ah ee ku sugan waddankaasi waxaana ku dhintay lix iyo toban qof iyadoo oo boqol iyo sagaal iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen qaraxan ayaa ku soo beegmayey iyada oo shalay ay kulmeen madaxweynaha afghanistan ashraf ghani iyo ergeyga maraykanka u qaabilsan wadahadallada taalibaan ergeyga maraykanka ayaa faahfaahinta wadahadallada ku saabsan ee siiyey madaxweyne ashraf ghani heshiiska taalibaan iyo maraykanka ayaa lagu wadaa in qodobadiisa ay ka mid noqdaan amaba uu ka mid noqdo in maraykanku ciidamadiisa kala baxo afghanistan dhinaca kalena dadweynaha ku noola dalka bahamas ayaa habeenkii xalay ahaa dhibaato badan kala kulmay duufaanta dorian duufaantan ayaa wadatay dabaylo badan iyo weliba roob aada u xoogan ugu yaraana shan qof ayaa ku dhintay bahamas sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dalkaasi khubarada saadaasha hawada ayaa tilmaamaya in laga yaabo in maanta oo salaaso ah ay duufaantan dorian ay ka soo gudubto jasiiradda bahamas iyada oo ku soo feel ee qeyba ka mid a koonfur bari ee waddankan maraykanka
aad ayuu mahadsanya abdixakiin maxamuud shirwac aynu la socodsiinay qodobadii wararka caalamka u doorkaroona halkaad ka dhegeysanaysaana waa laantaaf soomaaliga v o a haatana aynu ku wada nasanno heeskan oo aynugu luqeynayaan fanaaniinta aamina dhool iyo fu'aad cadde
hadday kaa dhab tahay kolkii lagu dhuubtiyo oo i dhamee warka oo hadday kaa dhab tahay kolkii lagu dhuubtiyo oo i dhamee warka oo kama dheeriyo waan kugu dhowee dhankee ka mara miyaan kugu dhega
waad igu dhagtaho igu dareeranto idhalaalise igu dheertaho dhabarkiyo gacmaha dhubiga dhigte waad igu dhantaho igu dhereeranto idhalaalise igu dheertaho dhabarkiyo gacmaha dhubiga dhigte dhankaad eegta iyo dhinacii kastaba waa jacayl dhaabe dhankaad eegta iyo dhinacii kastaba waa jacayl dhaabe igu soo dhowow idiib gacmaha igaabanaho u dhimaanaye igu soo dhowow idiib gacmaha igaabanaho u dhimaanaye
waad isdhareertayo hadal dhaababaad dhaqsa ii tire maad dhuumanina wuu kaadhaye i dhagayso waad isdhareertayo hadal dhaababaad dhaqsa ii tire maad dhuumanina wuu kaadhaye i dhagayso anan dhagaadkan dhaqankiyo hiddaha aan kula dhise anan dhagaadkan dhaqankiyo hiddaha aan kula dhise kama dheeriyo waan kugu dhowee dhanka kamara miyan kugu dhegaa kama dheeriyo waan kugu dhowee dhanka kamara miyan kugu dhegaa
guud ahaana idaacaddayadio duhurnimo intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
waa lay dhufto ilalowsaano u dholoolaya dhibtii cashaqa dhafoorada hilbihii ka dhammaysayo waa lay dhufto dhilalowsaano ugu dholoolaya dhibtii cashaqa dhafoorada hilbihii ka dhammaysayo dadkoo dhaxan qaabo dada qoysayba u dhidiidaya dadkoo dhaxan qaabo dada qoysayba u dhidiidaya igu soo dhowow idiib gacmaha igaabanaho u dhimaanaye igu soo dhowow idiib gacmaha igaabanaho u dhimaanaye